ariin wacyigelin oo ku saabsan horumarinta nadaafadda iyo fayodhowrka biyaha nadaafadda iyo fayodhowrka ayaa ah welwelka ugu weyn ee nololmaalmeedka qofka si uu u helo waa inaad hagaajisaa caafimaadka iyo deegaanka aad ku nooshahay waa mas-uuliyaddaada inaad aqoonsato qiimayso oo aad xakamayso khataraha ka dhalan kara biyaha nadaafad darida iyo fayodhowrka oo aad gacan ka geysato ilaalinta caafimaadkaaga iyo tan bulshadaada adigoo qaadanaya talooyinka muhiimka ee la xiriira si loo wanaajiyo biyaha fayodhowrka nadaafadda iyo isbeddelka dabeecadda deegaanka noqo qof mas-uul ah adigoo garanaya oo kor u qaadaya arrimaha soo socda kow isticmaalka biyo nadiif ah oo nadiif ah mar kastaaba labo muhiimadda ay leedahay in la haysto iyo isticmaalka musqulaha musqulaha oo la hagaajiyey saddex waxaa waajib ah goor kasta inaad gacmahaaga ku mayrarto saabuun afar yaraynta khataraha faafitaanka cudurrada iyadoo la haysto deegaan xun oo wasaq ah haddii aad og tahay khataraha iyo cudurrada ka dhalan kara nadaafad darida hagaaji oo wax ka bedel nolosha gurigaaga fariinta wacyigelinta horumarinta nadaafadda iyo fayodhowrka ee magaalada baardheer waxaa idiin soo saaray hay-adda concern world ward iyo lifeline gedo waxaana maalgeliyey somaali humanitarian fund oo loo soo gaabiyo s h f mahadsanadiin inta qashinka uu kuu jiro ayuu cudurka kuu jira ballanteennu waa hagaajinta nadaafadda deegaankeenna